tarakati tarakadiisa in laga gudaa waajibaysa la qaybsan maayo xooluu ka tegay ilaa xajkii laga bixi laakiin ninaan weligiisba xaj ku waajibin waxba ma yeelan oo waa dhintay xoolihii waa la yska qaybsanaya ninkaan xaj kuma waajib ninka oo tarakadiisa laga raba xaj baa ku waajibay mana xajin xoola ku filan buu qabay jidka waa mari karay mana xajin sanadba sanadku ama haya iyo siduu uu yeelay ma xajin ninkaas hadduu dhinto isagana dembi buu qabaa xajkiina waxaa la rabaa in laga gudo shardii xajkii intiisa la bixiyo xoolaha la qaybsan wa amalmustadiicu biayri ninkaas waa ninkii naftiisa istidaacada ku helay waa isagu kari kari wa amalmustadiicu biayrihi ayrkiis midka ku midka ku karaa fa huwa man laa yaqdiru midaan kari karin weeye cala hubuuti inuu sugnaado cala raaxilati daabad daabad ma fuuliko lizamaanati naafanimo aw kibarin da ayuusan la fuuli karin ama xanuun haya marad walahu maalun xooluu leeyahay aw man yudiicuhu mid adeecahayuu leeyahay walow ya man yucdii miyaa dadka o dhan wada dhiga waa isku nusqo miya ya marka qof adeeca ayuu haystaa ama xooluu leeyahay ama qof oo qof yucdihi miyaa dhigan qof siina ayuu haystaa xoolihii walow ajnabiyanba ha ahaadee fayalzamhu waxaa ku laazimaya an yastajira inuu ijaarto bimaalihi xoolihiisa yuiicuhu baa moodaa inay aada ugu dhow qof adeecahayo hadduu rabo ajnabi ha noqdee marka waa inuu xoolihiisa ku ijaarto aw ya'dana ama waa inuu ogolaado lilmustadiici kii kari karay fi lxaji canhu inuu ka xaji waa inuu marka ninkaana isagu daabad ma fuuli karo xooluu haystaa xoolihiisu ku ijaarana caruurtiisii oo kale waxay leeyiin annaga kaa xajinayne ha u ido labadooda waa u furan meeshaas maxaa kuu soo baxaya marka ninkii waa noolyahy aabbaha weyo hooyadaa weyo qofkii waa noolyahy adiga waxaa kugu soo dhacday adiga dhowr jeer baa xajisay inaa waalidkaaga ka xajisay meel fog buu jooga adiga waa iska dhaqaajisay waalidkii lama socodsiino ciidan kama qaadan waa iska socoto oo waa ka xajisay xajkii asaga uma socdee aduu kuu socdo sababta waxa wey asaga wax idan aho laga hayo ma jirto idan in laga qaato kii dhintoo kale idan lagama qaadan karo haddii laga xajinayo waa laga xajina laakiin midka nool waa in idan laga qaato idan baa laga qaada marka ya'danu lilmustatiici fi lxaj wayajuuzu waxaa banaan an yuxaja canhu in laga xajiyo tadawucan mid sunaa ayda xaj sunaa xataa waa laga xajin karaa hadduu doonana isagaa ijaaran kara hadduu doonana waa laga xajin kara marka haddii oo ilmihii oo kale maalba aan la fiirin ilmihii oo kale ay adeecsan yihiin oo ka xajinahayaan de waa tii naagu timid oo tiri aabbahay waxaa hareertay fariidat lislaam waxaana weeye de raaxilo korkeedna kuma sugnaan karo marka miyaan ka xajiya marka ka xaji wax laga xajinaya walaa yajuuzu ma banaana liman calayhi fardu lislaami fardulislaamkii midku korkiisa yahay an yaxuja can kayrihi kayrkiisa inuu ka xajiyo nin asagaba farad lagu leeyaho weligiisba aan xajkii faradkaaba iska gudin in uu dad kale ka xajiya uma banaano wixii xaja uu la yimaadaa asagay ku socdaa walaa an yatanafala inuu sunaystaana uma banaano xaj sunaahaan la imaanaya kii faradkaabaa laga rabaya ha la yimaado walaa an yaxuja nadran nadar inuu xajiyana xaj baan nadrayo xajkii nadarkaabaan la imaanay kii faradkaana waa lagu leeya ma u soconayso walaa qadaaan qadana inuu la yimaada uma ansixi karta qaduhu see ku imaanaya xajatulislaam baaba lagu leeyahy marka waxay yidhaahdaan waxaa jira xaj oo qofku hadduu la yimaado xajatulislaamkiiba aan ka gudayn laakiin qada soo geli karo maalan ninka wuxuu ahaa addoon xaj buu niyeystay xajkii baa fasaaday xajkii waa fasaadiyey qadaa laga rabaa inuu soo qadayo waa laga rabaa hadduu hadda xajiyana xajatulislaamkii kamaba dhaceenba marka ninkan xajatulislaam baa lagu leeyahay kii aan fasaadiyey qadihiisiibaa hadda la imaanaya ma u soconaysa marka hore xajatulislaamka hala yimaado markaas ka bacdigeed wixii kale hala yimaado ولا يجوز ما بنان لمن عليه فرض الإسلام هو أن يحج عن غيره غير كسنو كحج ninkii yiri ee labbeek aan shubruma laha oo nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu arkay uu yiri shubruma waayo markaas uu walaal nin walaalkayo hay naftaada ma ka xajis markaas uu may na xujja aan nafsiga tuma aan shubruma marka ee masaga iska xajina ولا أن يتنفل إنه سنة استانا وما بنان ولا أن يحج النذر نذر إنه حجيا وما بنان ولا قضاء قضاء إنه حجيا وما بنان فيحج أولا الفرد أبو حجنا وبعده القضاء قضيه بك حجنا إن كان عليه وبعده النذر النذر كيف كذلك إسلام معنا إن كان هدون نذر جرو وبعده النفل سنة دي بالله إيمانها أو النيابة متكو قف نائب كنقنا هي قف وكيل كوقع فإن غير هذا الترتيب ترتيب تهدود بدله وأسوى حجة الإسلام يقول لي هبل بان نائب كاهي أو يراه فنو التضوع سن الميز أو النذر مثلا وعليه فرض الإسلام فرض الإسلام نكركي سوي لقت نيادة سلاقي بين نقرنيسة وحكسو قاد من نيادة سنة أو نيستي إيو نذر كأو نيستي وحكسو قاد مالي لقت نيته ووقع حجكنا ودعايا عن حجة الإسلام وكدع حجك حجة الإسلام وكدع يا إمان نيادي سلاقي هو قس عليه سلاس كو قياسو يري وهدو قضاء نيستي هدو نذر نيستي مر والبا waxa hormarahay xajjatul islaamka hormarahay ويجوز الإحرام بالحج إفرادا هذا قابك اللي حج لها بوكو قلي شروطي وكسو بحي استداعات وحيالها نوعاس وكسو بحي قابك اللي حج لها كيفية يسيبو قلي ويجوز الإحرام بالحج حج لحرمضا بنان إفرادا إفراد إفراد حج كل جيس والله إيمانه أو تم والتمتع عن تمتع تمتع والله إيمانه مد والبوا فسر الدونا تمتع عاس وحوي عمره ليمد مالمي حجك كدم منا أيو حلال إسكن نقري هذا أنا حجكي ليمد تمتع أنت قد حيسي إحرامك اللي قد جرى هول أدقو وقت بدن بالقوم بجري كر قفكي مدح daboolan maayo wax udu ma marsan karo hawada waxa laga yaabaa haweentaas oo muddo roob aysan gadi inay tahay marka xariiri badan buu ku jiraa ee muddadaas yartaa xajka umrada u dhaxayso dharku raba iska qaadanayo udug marsanayo raaxay wata tamattu وقرانا قران قران waxa way xaj umradii waa isku xariiriyo hal amal la iimaanay wa idlaaqan idlaaqan waxa way inuu amal galu niyeysto laakiin xajna kuma magacaabin umrana kuma magacaabin hadhowtadu labada midkood u gadin doona أفرتاس بصورة قلوها وأفضل ذلك الإفراد إفراد كأبو فضل بدنبي ثم التمتع ثم القرام ثم الإدلاق فضل بدنان شد عسنا هذه الرواية وحسوا أروري حجك النبي محمد بس كقارك وحيلا حجك النبي إفراد بوها وحي أغاين واجب مكلا مدينة اللي قسوا كعاية حج ما أنا وحكا لدتك مسكحة وكسوا دعمي qaarkood waxay yiraahdeen wuxuu ahaa qiraan buu ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam xajkiisu oo dhex markuu soo marahayo ayuu wuxuu yiri ee waadigaana leeyagu yimid waxa la yiri waadigan ku tuko aqiiq ee xaj umrana isku dar salli bi hada alwadi wa qul hajjatan fi umra umratan fi hajj wa hajj umrada isku daraa dadba waa maqleen nabiga sallallahu alayhi wasallam soo xajkii umrada ku dhawaaqay marka xiraan qiraan qaarkood waxay arkeen markii meeka uu yimid dadkii ninkii aan xoolo wadin oo dhan wuxuu ku gudoomiyay in ay umro ku xalaal noqdaan oo hadda ka bacdi xajkii gadaal ka gala markaas yiraan tamatuca ugu fiican ninba marka meel buu ka qabtay ninba meel buu ka fiiray فالإفراد أن يحج أولا إنه مركه ركسو حجيه وهي من ميقات بلده بلد كيس ميقات كيس بلد كميقات كيس وكسو حجيه حجكي ودميستي ثم يخرج انه بحوي الى الحل وبخو فيحرم بالعمره عمره سو حرمه oo umradii uu dambeysii sidii Aisha iyo Shayok ama umrada lama imaan sanadkan xaj kaliya uu leeyay ifraad ifraadku xaj kaliya uu leeyay ama xajkii uu leeyay umradii waa dambeysii waa ifraad wa tamattu an ya'tamira awwalan marka hore inuu umraysto soo dharkii ihraamka qabu yimid makuu yimid ee dawaafkii uu leeyay sacyi buu la yimid markaasuu timihii iska gooyay waa iska socda waa la dhammaatay xaalad cumr cumradii intaasay ku dhammaatay niyadii uu soo niyeystay dawaafka uu la yimid sacyigii uu la yimid timuhu iska jaray ama iska xiiray waa dhammaatay xalaalow cumro kaliya an yactamira awalan min miiqaati beladi beledka miiqaatkiisa inuu kasoo cumraysto cumrada wuxuu kasoo bilaabay meeshii miiqaatkiisa fii ashhuri lxaji xajka bilihiisa uma yaxuja uu xajiye min caamihi sanadkiisa min makata maka xaj inay isku daba xiriiraan shardi maahane haddii maantii oo shawaal markii la joogay ilaa ashhuru lxaj bay ku jirtay shawaal markii uu joogay ayuu xaj cumro soo niyeystay cumradii buu leeyahay shawaal buu iska joogay dilqacad buu iska joogay dilxaj markii la joogo ayuu xajkii leeyahay makuu ka xaji ninkaasi waxa way mutamaticu maxaa yeele miiqaadkii waxa qaatay cumradii xajkii maka dhexdeedu ka xarnay mutamatic weyne kaas tamatuc weyne xajka ee, socodka uu socon lahaa miiqaad uu tegi lahaana waa ka raaxaystay intii xajka iyo cumrada udhexaysana ixraam la-aan buu ku jiray tamatuc weyne والتمتع أن يعتمر أولا من ميقات بلدي بلد كيس ميقات كيس إنه كسر عمره يستوي في أشهر الحج حج كبريس ثم يحج إنه حج يوم من عام سنة كيس ويندب وحل السنة أن يحرم المتمتع إنه حرمضه إن كان واجدا للهدي هدي هدوه يستو بالحج حج إنه حرمضه ثامنة ذي الحج ذي الحجة السديد دي. نين كان تمتع بو أهاي عمره كحلال نقضي حج كينه وأولميه meeshaas marka waxaa laga rabaa ninka mutamatic ah ee, hadi baa laga rabaa neef xoolaa inuu gowraca laga rabaa neef ari ah inuu gowraco ayaa laga rabaa hadduusan neef haysanna inuu soomaa laga rabaa inuu soomo faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaamin fi lxaji wa sabcatin idaa rajac waxaa laga rabay inuu ee, la yimaado soom inuu la yimaado hadduusan wax haysan marka hadduu wax haysto xajka wuxuu xarmanayaa maanta sideedaad ayuu xarmanaya ويندب لل- وحال سنية أن يحرم المتمتع منه حرمضه إن كان واجدا للهدي هدو هدي هايسته بالحج حج منه حرمضه ثامنة ذي الحجة ذي الحجة سديد ديد أيو حرمنا أنت كلا سوس كذا جوجو ما أنت سديدات مركي اللي جاره أيو حج حرمنا هورو من ناس كذا عارف عاو من أكو هنا يا بريت عرفه وصعب وإلا هدوسن هدي هيسن فسادسه ما أنت اللي حاد إنه حرمضه في مكة مكة نحن إنه كحرمضه من باب داري ماشوا الدقية هاي الباب كذا إنه كحرمضه xaj ee, gurigiisuu kasoo xarmanahayaa ee, maanta oo to- lixaad lixaadka marka muxuu rabaa maalmihii uu soomi lahaa inay ixraamka dhexdiisa soo galaan maantii lixaad buu xarmaday waa soomay maantii toddobaad maantii sideed maanta sagaalaad waa caraf oo xaajiga lagama rabo inuu inuu soomin yahay lagama rabo marka maanta lixaad inuu xarmado oo soomo maanta toddobaad soomo maanta sideedaad soomo alaaata ayaamin fi lxaji marka saasuu ku saddex baruu soomkii lix- xajkii lixdiisu meeshaasna sida kuu muuqanaysa madhabta xajkii waxaa laga soo qaaday asagoo ixraamkii ku jiro camalkii ku eh, ixraamkii ku jira ayuu saddexda beri la imaanay waa saasay madhabta ku socota وال- آه، فيأتي المسجد مسجد كوي ماذا محرما حاله يا محرم كالمكي سيدي آه، نن ريم مكة نن مكة كحرمنا هيو كلا مسجد كمركو وحو إيمانا هيا أسجي ومحرمه إيمانا كاس مركو وحوي ومتمتع والقران أن يحرم بهما معا لبدو ديبو سوى حرمضو مركو ريسو حج عمره سوى أن يستميم ميقات بلدي ويقتصر إنه كوكابسد على أفعال الحج فقط أفعال حج كوكابسد marka cumradu waa ka waa ka arkaan yarto iyadoo carafa ma laho wax kale ma leh ixraam la soo xarmado miiqaadka laga soo xarmado ee tawaaf lala yimaado sacyi lala yimaado timo la iska xiro ama la jaro intaasay ku dhammaanaysa intooduna xajka waa ku wada jiraan intooduna xajka waa ku wada marka xaj buu iska wadaaya cumradiina waa ku dhex jirta labadooduu la waday أو يحرم بالعمرة أولا مركور عمرين وحرمضه ثم قبل, ثم قبل أن يشرع عنده سجود قليل فيه ضوافها ضواف كذي يدخل عليه الحج حج وقليل فيه أشهر هج بلا حج بلي حج عمرة سوا حرمضي عمرة كلي وكسو سعودي لكن أنتم صدوافين بحجنا أن يستيل بدل مركواز كله كاسنا وحلا يا قراء أما هوري حج عمرة وسو نيستو أما نيادة حج وقضالها كتما عضو لبدو دي بواز كل احترام قراء ama marka horeyse xajku soo niyeysto cumradu gadaalka niyeyst W- eh, wayalzamu waxaa ku laazimahaya almutamatica ninka oo mutamatica iyo walqaarina damun dhiig baa ku waajiba dhiiggaasi waa hadiga laga rabo faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadi hadigaasaa laga rabo walaa yajibu cala alqaarina qaarinkii kuma waajibo ilaa anlaa yakuuna inuusan ahayn maahani min xaadir lmasjid alxaraam inuu iska mid ah laadu aniga meesha iguma dhigna laakiin eh, laada walaa yajibuda hore inay ka baxsan tahay oo wayajibu cala alqaarini ilaa an yakuuna min xaadiri lmasjid alxaraam waa isqaban karta walaa yajibu cala alqaarini haddii la yidhaha ilaa an laa yakuuna in la yidhahday noqonaysa sidaan hadda meesha iigu dhigan isma qaban karto marka qaarinka iyo mutamatica ee dhiig baa ku waajibahaya dhiigu markuu ku waajibahaya waa inaysan reema ka ahayn saa qur-aankii baaba sheegayba إلا أن يكون أهل أهله يا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام marka ilaa ay kuna min haadir masjid al-haram dadka degan inuu sanahay wahum ahlu al-haram haram masjid al-haram kana masjidka dhexdiisa kale ma haramka weey iyo waman kana minhu ninka haramka u jira ala duun masaafat al-qasr masaafat dhow haramka u dhow ninkaasina waxa laga dhigaa masjid al-haram dadka degan baa laga soo qaad oo laga marabo ee dim laga marabo ولا على المتمتع متمتعين الدم معها إلا ألا يعود marka wala yajib ala al-qarin la dhahar wa fi anta laakin meesha dhaxa illa alla yakuna ay kama qad laad meeshaasi ka maqan walaa yajibu cala almutamatici mutamatica korkiisa ma ahaadeen korkiisa ma aha ilaa allaa yacuuda inuusan u laaban maahan liixraami lxaji xajka ixraamkiisii ila lmiiqaata hadduusan u laaban ninkaan cumruu la yimid maalan soomaaliya oo kale uu ka tegey cumruu la yimid waa dawaafay waa baxay madiinuu iska aaday مدينة مركو iska aado xaj ka soo xarmaday miiqaad buu xajki ka soo xarmaday ee saas uu xajki ku galay dhiig laga ma hayl miiqaad kama maqna ninkaas xajkiisa umriisa midna miiqaad kama maqna tamatu wuxuu ahaa miiqaad buu ka yimid makuu iska joogay meeshuu ka xarmaday saas uu ku soo laakiin ninkaas miiqaadka ka yimid oo xajki miiqaadka uga yimid ee dhiig laga ma إلا ألا يعود لإحرام الحج إلى الميقات نوسن الله وألا يكون من حاضر المسجد الحرام مسجد الحرام dadka degan waa inuu sanahay marka haduu masjid haram dadka degan yahay dhiig laga marabo hadii uu markuu cumrada la yimid ka bacdi miiqaad bani ka jirto miiqaadku uu tagay oo soo meeshaas ka soo xarmaday magaalo kale tagay miiqaadkii soo xarmaday oo xajkii sida ku soo galay dhiig laga marabo fa in faqada damma dhiigi haduu waayo hunaaka halkaas wuxuu waayay neef uu gataba waa waay aw thamanahu lacagtiisii buu waayay أو وجده واهرا يباع واسو لقضاي بأكثر من ثمان مثلي لعقتي لو جري كبدا ما أنت حجاجتي بقى لو قالي حوله مال قرع يتجن أو أول آن هدي ما كل جوجو ماشي أي جوجانا هنا قال زائد بقى وش وقت حجك أي جوج جرين وقت تجن ما مركز وحول لي هي سام ثلاثة أيام بوسومها في الحج ويندب وحال سنة يكونها قبل يوم عرفة تينيك مركا سدح بروانا سدح بقرآن كشيغو اه سدح بريو حجك كسومة ويندب كونها قبل يوم عرفة عرفة إن كهرت نقطه ولا سنة يابي لكن هدي اه هدي ما أنت تضباب أو حرمضه وتضبط صومه وسيديت صومه وعرفة سوقشه عرفة حاجة لقمر منه صوم لكن ما أنت ما دام ليج الأولى هي هذه مع صوم كان واجبك فاس كقدر هاي عرفة لكن وحوف عن إن عرفة كهريان وما أنت عرفة حاجة وسام صومني ويندب كونها قبل عرفة وسبعة أيام تدور برينا إنه صوم إذا رجع إلى أهلي مرفو خير كسولا وتفوت ثلاثة تصدح وحي كنت ليس بتأخيرها كدب لعدة عن يوم عرفة أي كدب لعض يوم عرفة ما هذا تكدعه ما أنت طبنات صلى موقع وما أنت عيد maalmaha kudhex ka dambeeyana haddii ayaam tashriiqana ayagu inkastoo caaisho waa loo rugsiyay wax noocaas oo kale ay oran jirtay muran baa ku jira xajna iyo camalna muxuu ahaa ixraamna kuma jiro ixraam waa dhammaaday oo ninkaasi xajkii tatimaad baa ka haray ويجب قضاؤها إنه قضية واجبها هي قبل السبعة هذه صدح بري كتكتو وحرا صدح بري إنه قضية مدة جوجو تدبدي هذا قضية هي تدبدي هذا الإيمان قضاؤها قبل السبعة تدبدي بري اللي ريركا وكسون وحكهر مرينا هي صدح بري ويفرق بينها وبين السبعة أي صدح دي تدبدي وكلا جينا هي بما كان يفرق في الأداء أداء وحكوك لجينا adii muxuu ku kala geyn jiray intuu ihraamka ku jiro saddex baruu soo mid jiray beledkiisii buu tagi jiray markuu beledka tago ka bacdi soo mid jiray mudadaas oo kale waa inay ku dhex jirtaan بما كان يفرق في الأداء وهو مدة الصير ومدة سعون لها وزيادة أربعة أيام من أفر برين وإنه قدرة مركا هدي مالمي كتغين وأيامي حج أوسن سومي وهدينا أوسن بحن وسعون هيا حدا مقالين سيبو تغا هيا إيه saddex beri buu soomahayaa saddexdii beri markuu soomo muddada uu soo socday iyo afartii beri oo ayaamu tashriiqa iyo intaas markii la isku daro muddadaas oo kale haddana u dhex marayna hadda ka bacdi toddobadii soomi ninkaas waa ninkii uu ka tegey ayaamihii uu xajka ku jiray ma soomin hadina ma haysan marka waxaa laga rabaa markuu beledkiisii tago saddexdii beri inuu soomo muddadii uu dhexda geliyo haddana toddobadii beri soomo ويفرق بينها وبين السبعة بما كانوا يفرقوا حقوق الجنجر في الأداء وهو مدة سير وزيادة أربعة أيام أفر تبرينا وحي كيما نيسا صومك مركو أولي مادو ودنبيس ما أنت عرفه ما أنت طبنات يسدح بريو أيام التشريق أنت الصوم مجري كرين والمل سويم كرين حتى دو بلد كنسي تقو لما صومين مركو حجك كسو بحوا مركي markii uu ixraamkiiba kasoo baxaba hadduu iska tago oo uusan la imaan muxuu ahaa mabiidkii mino uu ka tago oo dam iska bixiyo beledkiisii iska aado xataa lama imaan kare inuu la yimaada suuragal ma ahaati marka afartaa beri iyo muddadu socon lahaa buu dhex marina walidlaaqu an yanwiya dukuula fi nusuki camalkii inuu galo inuu niyeysto wey min gayri an yuxayina xaalahu xaalat alixraami ixraamka xaalkiisa asagoo aan cayinin annahu xajun inuu yahay oo cumratun inuu yahay oo qiraar inuu yahay marka camal inuu gudagalo iska soo niyeystay ama wuxuu yidhi hebel camalku niyeysto kalaa niyeysta sidii ragga qaarkood cali oo kale yaman markuu ka imaanayo uu yidhi nebiga ixraamkiisa oo kalaa niyeysta ثم له وحو ليه بعد ذلك صرفه إنه إلى لما شاء وحدون هدو دون قضاء الحج إنه كدقوا قضاء أم عمره كدقوا ولا يجوز الإحرام حرمش ما بنانا بالحج إلا في أشهره بلا حج كمان بلا بالحج ك... بلا حج كمان بلا حج سوى حرمضة حج كاسي أمجه بلا حج هو وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحج تمام بريء ذي الحج كم ذا تمام كبريء ذو سن حرمان كجذا الحج مجرك إلا طبعاً كاس وحوي عاوي ما ثمانتي طبنار هدي أي تاي بريتو وعاوي هبينكي طبنار أي تاي وعاوي وحجني يشت وكسو جارو وعرفة صومره وصباح ذي مزدلفة مع الحج وأوتوس لكن هبين كاس طبنار هدو دافو واجي سبري الحج ما مجرو مركا أشهر الحج عشر ليال من ذي الحجة وكجرت ذي الحج ولا نكون مجرو فإن حرم به بالحج في غيرها مال بلها سبحانه إن هدو هدو حرم إن عقد عمرة عمره يسكر وينعقد الإحرام بالعمرة عمرة إحرام كذو وقنتمها هي كل وقت وقت كستبع عمرة ونيسان كرم إلا للحاج حاج المقيم أجوغي للرمي بمنى من إنه طوف رمي يقولوا من أجوغي جماعة إنه طوف حاج أساسا عمرة فراقه وما هي وشغلها أنه كجراء لكن ذاك وقت كستو أجوغي عمرة عمرة وعلى حرمك waxa waqtiga ku xiran waxa weeye waa xajku maalmo go'an oo aan la gudbi karin horena laga mari karin gadaalna laga mari karin maalmahaas uu leeyahay ama cumrada waqti go'an ma leh waqti aan mashquulba ka tahay ma aan cumradu waqti kale ma leh haddee intuu xajka ku jiro oo kale waa xajkii buu dhex gelin kari laakiin xaj waa dhammaaday ixraamkii waa dhammaadoo maantii tobnaad waa xalaal noqday hadda mina wuxuu u joogaa rami iyo ayuu u joogaa عمره حج لدح جليا مهري وضوافكي وحي ودن واسو دماده منونا جوغايو دغخانو تورنا نينكاس marka عمره uma taal حج لدح جليana ma haysto عمره kaligeedana firaaqo ma hayo ninkaas عمره ma hayo laakiin haduu xaj ku dhex jirana xaj ku dhex gelin karay hadii qabla xaj ay ahayn عمره kaligeed iska xarman marka waqtigii kasto waa u furan tahay ninkaas xajiga oo mina u jooga kamil jimac kama والله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فصل فصل كسوح كساب سنة مواقيت ميقات الحج والعمرة ذو الحليفة marka miiqaadka xajku waa laba miiqaad oo midna waxa weeye waa miiqaad makaani midna waa zamaani waqtiga zamaaniga ahi waxa weeye shawaal iyo dilqacda iyo cashru layaalin min dilxija waa miiqaad zamaani midkii makaaniga ahaanoo meeshii laga soo xarmanahayeyna waa midka meesha uu ka sheegi doono ميقات الحج والعمرة ذو الحليفة ويو لأهل المدينة وسقنا ريم مدينة ذو الحليفة ك- كحرمناها واجي هو بلدك واكب حسنا هذا السه ايوا سو دحكش مركز ذو الحليفة كحرمناها والجحفة للشام ومصر والمغرب جحفة وصدح أسقناتي ويلملم لتهامة اليمن tihaama waxay yidhaahdaan dhulka oo ee, badda xe- ee, xeebta ku jiifa oo hoos u degan marka tihaamatul yaman wa qarnun linajdi lyamani wa najdi lxijaazi qarnina waxay u sugnaatay najdulyaman iyo najdulxijaaz najdiguna waxa weeye waa dhulka dalcadda hoosare marka ee, kaasna qarni ayaa u sugnaatay marka liahli najd intii la yidhi najdigu nujuudulcarab waa iska fara badan yihiin oo meelo badan oo dalcadaho najdi la yidhaahdo oo qaarkood ciraaq ku yaalaan oo qaarkood eh, yaman ku yaalaan oo qaarkood eh, dhulka hadda sacuudiya xukunta ku yaal marka dhulkaas waa awal eh, nu- najdi la oran jiray liahli najd intii la yidhi marka najdulxijaaz iyo najdu- najdu yaman buu ka dhigay wadaatu cirqin lilciraaqi wa khuraasaan isku jihay ka imaanay walafdalu lahu lcaqiiq caqiiquna waa meel ka mida daatu cirqigaasoo waa meeshii markii hore loo calaamay marka intoodaasna haddee intooda badan waxay kusoo arooreen mawaaqiiddaas ee, markii daatu cirqi laga reebo xadiidkii cabdullaahi bni cumar waa soo oran jiray yalamlam aniga ma maqlin laakiin ee, rag kalaa ii sheeg waman fii makkata ninkii maka jooga walow maara nin marahayaba ha ahaatee miiqaatu xajihi xajkiisa miiqaadkiisu makatu makaw dadka reer maka ah iyo dadka kaloo daariyiinta ah oo meesha iska yimid oo hadduu doono beledkaanuu rabay inuu muddo iska joogo xajkii baa soo galay eh, inuu meeshaan dhowr ayaama iska joogo xajkii baa soo galay waxaa kusoo dhacay inuu xajiyo meeshiisaasuu ka ka gelay maku ka gelay iyo ninku waagii hore reer maka ah ma ahayne meel hebel buu ka yimid dii hore la raaci maayo meeshii hore uu ka yimid la raaci maayo وميقات عمرته عمرتيس ميقات كدنا أدنى الحل وي. أدنى الحل قاس النبي صلى الله عليه وسلم أنت عمريسنا هي مرنا ما كده حيرة كما عمريس عائشة مركي ويري عمرها اللي جيو ويري تنعيم جي تنعيمنا إيه ماشي هذا مسجد العمر اللي يراهدوه وحير بي حرمك كبحسنت وماشي وقلوا حرمك markii uu nabiga sal allahu calayhi wasalam uu maka madiine kasoo kacay oo cumrada usoo aadayna dulxulayf uu kasoo xarmaday markii uu xoolihii xunayn uu qaybiyey oo zoonka uu joogayna tanciim buu kasoo xarmaday cumrada marka marna beledka dhexdiisa kama xarman cumro marka xilli baa loo baxaya adna xilli xilliga meesha ugu dhow xaramkuna haddee calaamu iska leeyaho tiirar baa ku mudmudo inuu intii xaramkaadi waa calaamaysan tahay intaa xaramkaa banaanka uga baxa والأفضل كم فضل بدن منهم من الحرم ال- من الحل الجعرانة جعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية جعرانة أسيا كسو حرمضي حديبينا وأكو حلال نقضي ما قرنا هيو أفضل لماذا أسوح أو كبس ومن مسكنه مش ودقين يحي ننكو يحي أقرب من الميقات ميقات كميد وقدو إلى مكة مكة فميقاته ميقات كيس موضعه مش يسوي wuxuu joogaa meel miiqaadkii ka sokaysa oo maka iyo miiqaadka udhaxaysa maka iyo miiqaadkii meel udhaxaysuu ninkaani degan yahay gurigiisuu kasoo xarmanaya miiqaad dib ugu noqon ma waman maskanuhu meeshuu degan yahay degaankiisu ninkuu yahay aqrabu mid dhow min almiiqaati miiqaadka ilaa makata maka xaggeeda ka xiga maskankiibaa miiqaadka u dhow ee- ee maka u dhow oo miiqaadkii ka sokeeya fa miiqaatuhu mawduucu booskiisu marka ninkii meel miiqaad looga soo xarmanahayo ka yimid ninkaas waa kaasoo miiqaadkaasuu soo maray ayuu kasoo xarmanaya waman salaka dariiqan dariiq ninkii qaada laa miiqaata fiihi miiqaad kuma jiro meelihii la calaameeyey ma kuma yaalaan axrama waa xarmadaa idaa xaadaa hadduu ku toosoo qaabilo aqraba almawaaqiiti mawaaqiidda midka ugu dhow ilayhi asaga isaga miiqaadka u dhow buu fiirinhayaa markuu ku toosan yahay oo la siman yahay markaasuu xarmana shardi looga dhigi maayo inuu ku leexdo waman nin daaruhu daartiisu abcaddu ay fog tahay min almiiqaati miiqaadka ilaa makata maga xaggeeda oo daartiisu miiqaadka waa ka shishaysa sida hadda annaga aan nahay oo kale oo miiqaadkii aan ka baxsannahay oo maka miiqaadkii baa naga xiga marka daartiisu miiqaadka waa ka fog tahay haddii maka xaggeeda loo qiyaaso daartiisa fog وميقاتك كفوق فالأفضل سيدا فضل بدن الله يحرم ينوسا حرما وي إلا من الميقات ميقات كماهن ميقات كان إن كان وصومر الدونا مركا هدو صومر الدونه وحال ربا ينوسا حرما إسك سكتو وميقات كمركو قار حرما وأنا قاعد ما أنت أدان حرمان إنه إيه مركي أن لسمنا هاي إيه يلم لم أيان حرمان دونا مركا inta meeshaan la joogana la xarman maayo markii diyaaradda la fuulana la xarman waa la sugahayaa inta miiqaadkii lala sinma nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka soo baxay magaalada madiina dulxulayfuu yimid oo uu ka xarmaday haddee waxna iskuma jirin oo magaaladii uu joogayna kama soo xarman nebiga sala allahu calayhi wasalam weliba hal mara maahanoo laba maahan nebiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu u baxay cumradii xudaybiya oo meeshaas uu ka xarma cumradii dambo qadadii oo meesha uu ka xarma xajkii oo haddana meesha ka xarma marna beledka dhexdiisa kama soo xarma marka ninkii miiqaadka maka xaggeeda miiqaadku ka xigo oo isagu fog miiqaadku soo gaaraya hadda ka bacdu xarmana ee gurigiisa ka xarman waqiila min daari saasna waa layidhi ومن جاوز الميقات ميقات كمتك قدبه وهو يريد أسوق دونه أن نسك عمل نقبه حج أم عمره وأحرم حرم دونه ميقات كي كسكي لزمه دم ليك بكل لازم إن كان مقالة أنه كتغي حج بورهبي سؤسي سعودي أيوحو كحرم ذي مركو أما جدة جوغو أما مكا أغير كيدو كحرمه intii meeshaan intuu jiidka kusii jiray ma uusan xarman oo miiqaadkii kama xar waana rabaa xaj iyo cumruu rabaa dhiig baa laga rabaa neef buu gowracahayaa xajkiisuna oo ansaxa miiqaadkii uu ka kasoo gudbay dhiiggaasaa ka ba- ka ka guda fain caada hadduu laabto ilayhi ila almiiqaati miiqaadkii muxriman isagoo xarman قبل التلبس بالنسوك إن أنتوا سنعمل دحجرين سقد الدم وديج وكنع هذو ميقاتك كل عبته وحر مري ما كم آذين ميقاتك كل عبته ما دام أول ميقاتك مسوقي ميقاتك مرة دوا سوق أن عمل بدحجرين أو تجو ديج وكنع يا بالله إنك أسم ميقات إنه كسر حر مري على غير ميقاتك نوات سومالي هذا سيد إن بدن يلان xaj buu meeshaan ka niyeysanahayaa marka waxba xarman maayo wuxuu leeyahay saan usii socdo jiddaan iska gelaya markii xajku soo galo waxaa laga yaabaa inuu bil iyo labaatan bil iyo wax ka horeeyo waagii hore marka waa sahlanaan jirtay oo qofku beledka waa iska aadi jiray jidduu aadi jiray hadda kabacday waxay yeeli jireen markay rabaan inay xaj aadaan bay miiqaad aadi jiray waayihii dambe arrintiina waa soo adkaatay dadkiina weli sidii kama waantoomin hadda u suurogeli maysa inuu beled dhex galo suu usii wado makaa lagu shubaayo soo surwaalkiisa qab meel kale uu tegi karo ilaa hadduu madiinaba u gudbahayo oo hadhowtadii xagga kasoo xarmado oo markaas waxu suurogeli karaan laakiin muddadiio maalmo ka hareen buu tegahayaa madiine inuu hadda usuur u gudbaa suuragalo ma aha oo jidadkeedii o dhan waa soo xirmay diyaaradii inuu raacayo maahan basba waa soo xirmay muddadii waa soo gaabatay makaa lagu shubaayo marka surwaalkiisii u qabo marka su-aal baa meesha ka furan oo mar walba waxaa leeyahay soomaalidu maxay rabaan baasaboorkii xaj baa loogu dhufanaya surwaalay qabaan wax ixraam kama muuqato ummadii kaleo dhanna waxeedii waa wada qabtaa ixraamkii dharkii oo ay ku xarman lahayn waa qaba marka maanta o dhan waa la isweydiina waxa haddayse mar sax ahaynna haddee waa saasaa dadkao dhan ugu wareeray meeshaas marka waxaa la rabaa ninku intuu sii socdo inuu xarmado oo isagoo muxrima uu galo oo cumradiisa la yimaado oo hadhowtadiina xaj iskala yimaado hadduu neef haystana ha gowraco haddii kalena saddex beri meesha ku soo mise toddoba berina gurigiisa ha ku soo laakiin kolba sida hadda lagu socdaa waa si dhiba wey mid baa maka lagu gelinahaya isagoo sidiisa ixraam iyo waxba aan gelin markaasuu soo laabanahaya jidduu imaanaya hadhowteeda markuu ugu damca inuu meel taga control baa celina اللي حقه سعته ماشي أنا سعته وحماه بالجنب أما ورقدنا يرتع في حدا آه يستع ماشي هذا سعته كم بعد جنب والله بس حرام بيكون جنبته هي مشاعرته ماله مركا in sidii sharcigu ahaa ninkii xaj ba niyeysan miiqaadka uu ka xarmadow faslu fasalkaasi marka wuxuu ku saabsan yahay sidii loo xarman lahaayoo la yeeli lahaa idaa araada hadduu doono an yuxrima inuu xarmado ikhtasala waa qubaysta qubayskaas xataa nebiga sala allahu calayhi wasalam haweenkii oo dhiigga qabay xataa waa amray asmaa bintu cumays oo kale markii ay dhashay eh, inay qubaysataa lagu amray caaisha saas oo kale markii dhiiggii uu ku dhacay eh, wuxuu yidhi unqudii ra'siga waqtasili waaxrimi bilxaj waahili bilxaj marka inuu qubaysto walow xaa'idanba ha noqoto biniyati qusli lixraam quslulixraam baa la niyeysanaya ilaa qusli janaabo ka kicinaya xaa'idda ma arkayse fa in qalla maahu biyihiisu hadday yaraadaan uusan haysan biyo qubays ugu filan tawada'a waa weysaystaa faqa wain faqadahu hadduu waayo biyo bilkuliyati dhammaanba waayana tayamama waa booraysana dahaaray ahayd dahaaradan haddii biyo la waayo waxaa bedela eh, booraysigaa bedela wayatanadafu waa isnadiifiyaa bixalqi lcaana qofkan waxaa kusoo socda muddo oo wax uu iska xiiri karo iyo wax uu iska samayn karo badan aan la arag marka waxaa la rabaa inuu marka ugu horreysa wax iska nadiifiyo bixalqi lcaanati caanadii buu xiirahayaa wa nadfi libti kilkishii buu tifahayaa wa qasi shaaribi shaaribkii maqasayntiisii wa isaalati lwasakhi wixii wasakha uu iska zuuliyo bian yaqsila ra'sahu madaxiisa inuu ku dhaqo weeye bisidrin wa naxwi marka xadiidka madaxa dhaqidiisa ku saabsan kolley xadiid oo saas u adag ma uusan ahayn laakiin nadaafadaani hadhowtay anfici doontaa uma yatajaradu waa iska dhartiraa canilmakhiidi wixii la tolay makhiidkaasi waxaa laga wadaa eh, jirka qaabkiisa maradii loo tolay ama waa marada asagoo dhan ku gedfan sida macawiista hadda aad soomaalidu ay qaadatoo kale ama waa maro qaabka jirka u tolan waa qamiis waa koofida sida madaxa u tolan waa iskaashooyinka lugaha u samaysan waa marka dharka noocaas uu iska tuuraayo wuxuu qaadanayaa dhar furan oo sidii macawisaha carabtu qaadan jirto go-yaasha hadda ee laba go' uu iska qaadan wayalbasu wuxuu gashadaa isaaran macawisi uu ridaa'an go' oo abyadayna cadcado nadiifaynin labadooda nadiif marka ee, nadaafaduna hadda waxa weeye waa shay muhiim ah oo islaamka dharka cadcadna waa dharka kii ugu fadli badan hadduu kuwa mid madow iska qaato xajku waa u ansaxayaa laakiin sida fiican waxa weeye kuwaas cadcad inuu qaato wanaclayni laba kabood oo kayru muxiidayni kuwaan koobayn kaba aan lugta koobayn oo sida kabaha budka oo kala gashan maayo kabaha koobahaye wuxuu iska gashanahayaa kaba aan lugaha koobayn kaba hadda ka maarmi mayso wax kor ka celiya lugta oo kabtiiyo lugta isku celiya inay jiraan laga maarmi maayo marka kuwaasoo kale wax dhibi maayo wayudayibu badanahu jirkiisiibuu udginahayaa hadhowteeda udug u suurtoobi maayo waana u baahan doonaa marka jirkiisuu udginahayaa walaa yudayibu hiyaabahu dharkiisa ma udgina nabiga sal allahu calayh wasalam caaisha waa tii odhan jirtay markuu xarmanayana anaa u mariyey ee miski markii uu xa- xalaal noqonahayeen dharkaas marka wuxuu ka cabsanahayaa waxa weeye inuu dharka hadhowteeda iska siiboo gashado laakiin kolleyba ee, inuu udug ismariyo saasaa ninkii loo sheegay ee, nebigaan udug u marin jiray madaxiisa dhalaalkiisii baa ka muuqanahayey mu- udugaasna hadde ma kala bixbixin dharkiisii miyaa ma gaaray mise ma gaarin kolleyba udugii qofku marsadaan dharkiisa waa gaaray waalmar'atu fii dalika karajul naagtu waxay la mid tahay ninkii bay la mid tahay oo isnadiifintaas iyo qubayskaas iyo muxuu ahaa ee is-udgintaas uduga laakiin haweenku waa ka duwan yahay midkii raggoo lama rabo wax raaixadiisu soo kacayso diibka haweenku wax raaixadiisu soo kacayso dadka usoo urahyo ma ilaa fii nasci lmakhiidi maaha nascu lmakhiid wixii tolnaa layska siibo dharka jirka siduu u yahay u koobaaban layska siibo haweenka lagama rabo dharkoodii ay qabeen bay iskaga socona fainahaa laa tansicuha iyadu iska sii mayso iyadu go cadiya wax qa- cadiya waxba qaadan maysa wixii ay qabtay ayay iska gashanaysa wa takhdibu waa cilaantaa kafayhaa labadeedii kaf kilayhimaa labadooda bilxinaa ayay ku haweenkao dhan baa hadda waxaa laga rabay eh, xinahaas eh, waa laga rabay inay inay gashadaan laakiin hadda meeshaan wuxuu kasii fakarahayaa wuxuu leeyahay uu astur ha u noqdo maadaama hadhowtadii eh, wejiga iyo aysan qarinayn wa tudaadiqu bihaa xinihii waxay marinaysaa wajha wejigii oo astur inuu noqdo ha oo jirkii ay- ay bed- uu qa- uu bedelo haadaa kulluhu qabla alixraam intaan la xarman weeye wax waxaasoo dhan la samaynayaa mar haddii ixraam la galo waxaan oo dhan mamnuuc bay noqonahayaan uma yusallii ragcatayni laba ragcuu tukanaya fii kayri waqti lkaraaha waqtulkaraahadii waqti aan ahayn oo nabiga sal allahu calayh wasalam waa tukaday markaa uu tukaday kabacdu raacsiiyey yanwi bihimaa wuxuu niyeysanahayaa ee nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu ee, uu uu ka cahayay buu marka ee uu uu ihraamkii uu la yimid marka laba rag wuxuu tukanaya laba rag wuxuu niyeysanaya sunnat al-ihram ثم ينهض وأكعها ليشرع في السير سعد كينو قدقل إنه دقاقه فإذا شرع فيه هدو قدقلو أحرم حينئذ مركز حرمنا أحرم حينئذ مركز marka ee markii uu gaadiidkiisii fuulo inay hashu dhaqaaqdo ama gaadiidka uu rabo inuu dhaqaaqo uu joogo markaas uu niyeysanayo labeekadii ku dhawaaqay wal ihraamu niyatu dukhuli galitaanka niyadiisii weeye fi nusuki camal inuu gudagalo niyeysanayo marka ihraamku afka laga dhawaaqayo labeykada uu leeyahay kalima qalbiga la rabo fayanwi biqalbi wuxuu ka niyeysanayo addukhula fi lxaji inuu galo lilahi tacaala in kaana yuriidu xajan hadduu rabo aw ilcumrata cumru ni- ee, fi- addukhula fi lcumrati inuu galo in kaana yuriiduha hadduu cumro kaliya rabo aw ilxaja walcumrat xaji walcumrati xaj iyo cumro inuu galo in kaana yuriidu lqiraana inuu isku xariiriyo hadduu rabo marka mar walba wixii uu rabo uu niyeysanayo afkana waa uga dhawaaqay wayundabu waxaa la sunneeyaa an yatalafada bidalika inuu ku dhawaaqo oo nabiga sal allahu alay slam labeyka xaja wacumra labadoodaba waa isku daray cibaadaadka kale marka la niyeysanaya qalbigaa laga niyeystaa afka loogama dhawaaqayn laakiin midkan waa kan afka looga dhawaaqa salaadii iyo soomkii iyo qalbigaa laga niyeysanaya marka carabkan in looga dhawaaqo bilisaanihi ay uma yulabbi waa talbiisa waa talbiyeystaa raafican sawtahu codkiisa asagoo kor u qaada walmar'atu tukhafidu hoos bay u dhigaysaa iyadu kor u qaadi mayso codkeedu inuu ee, dad fidneeyo ayaa- ayaa laga cabsana fayaquulu wuxuu leeyahay labeyka waa ku ajiibay allaahuma labeyk ku ajiibay allahayo amarkii aaya fartay inaan soo xajiyo aan beydkaaga soo aado waa ku ajiibay labayka laa shariika laka wax ku- wax kula wadaagaa ma jiro ina alxa- ee, laka labayka waa ku ajiibay ina alxamda ammaan iyo wanicmata laka adaa iska leh walmulka mulkina adaa iska leh laa shariika laka mid wax kula wadaagaa ma jiro marka intaas wuxuu ku wadahayaa tawxiidkaas weeye talbiyadii marka talbiyadaasna nabiga sal allahu calayhi wasalama ee, waa la jahrahayey saxaabadii waa la jahrahayeen uma yusalli cala nabiy su yusalli waa salaamhaya waa sallinaya wa yusallimu cala nabiyi sal allahu calayhi wasalama bisawtin akfada min dalik sawt xoogaa ka gaaban marka salligaas ee, عقيل بقى ابن عمر كسوري ابن عمر انه سيده سميه لكن سند كيسا حافظ بن حجر ما وصل سوق قادم واحنا كما شيغين ابن عمر بن مساس وتيري ويسال الله تعالى لو كورس وكبر يا الجنه ويستعيذ به من النار النار نوا كما غلا حديث كاس نواكي حافظ بن حجر في بلوغ المرام اورنجري شافعي باوري سند ضعيف لكن برضو ماشي لو جرى ميل الله لا بريو ويكثر في التلبية التلبية وابضية في دوام إحرامه أنتم محرم كيهودن تلبية وابضنا قائما حاله يمتاج وقاعدا متفلي وراكبا متكحسن وماشيا مثل لقينه ومضجعا مثل لين عجيفه وجنوبا سوى جنوب وحائضا قف والبق تلبية وابضنا قف كستابا ويتأكد واسعة كان هي استحبابها عند تغير الأحوال مرك حالوين كو اسبدلان هي والأزمان واختياشو اسبدلان مرر كاس ان تلبيد وابسيات كان يسبب مركاس إيه وح وح لو حسوستو ساسي نقنا هي والأماكن كسعود كريم وهبود مكانكي با اسبدلay ونزول ee degid oo daabadii laga degay wajtimaac inda kulankood ahwaal ba isbedeshay ijtimaac rifaaqin rufaqadi ba kulanta wa inda sahari aroorta agtiisa wa qabaal leeyl habeenkii soo qaabilidiisa iyo wanahaar taasna azmaan ba isbedelaysa wa adbaar salawaat salaadaha dibiyashood wa fi saa'ir almasajid marka meeshu tagaba inuu talbiyadaas ولا يلبي ما تلبيته في طوافه وسعيه dawaafka sacyiga intuu ku jiro talbiyeysan mahaye ee adkaar kale iska gala walaa yaqdacu talbiyata bikalaamin hadal kuma gooyo asoo labeekada ku ayadu qof la hadlo talbiyadu dhammaynaya hadda ka bacdi qofku jawaab fa in sallama calayhi insaanu hadduu salaamo radda calayhi waa ka radina وإذا رأى هدو أرك شيئا أعجبه وح أعجب لي هدو أرك والله يا أبانا قال وحرا لبيك إن العيش عيش الآخرة نلوش ونكسني ونلوش آخر كل بعد كلمة نوع عاسين النبي صلى الله عليه وسلم مركي خندق لما وقده هي أي كسو عرفت وإذا أحرم هدو حرمضه حرم عليه خمسة أشياء شن وحيالات بك حرام مركو حرمضه شن وحيالات اللي هي محظورات الإحرام ممنوع كان قناع إنه سمايه والله إنه شنتو ذاك الدكتونا أحدها لبس المخيط واحتلن إنه قشدوه القميص والسراويل سراويلك أسو سيس أسو مفرد سكيا جمع ما صيغة الجمع وي لكن هو مفرد سكوي سيسا سراويلي والخفي خفكي وإسكالشدة لقشنهي والقباعي قبهنا وحوي وقميسك وعريري جاه ودتكو مركا أي ربان إني سفرة قلاني هو تختخربوا مركا أي عملية دكو جيران أي قشداني نوع عاصو خلي وكل مخيد وحكستو أولا طلي tuliinkana marad dhexda laga talo afkii ka furan laga hadli maaye tuliinkani waxa weeye waa tuliin oo maradu qaab jirka u samaysan oo kale loo tolo wama istadaaratuhu wixii wareegiisu ka istidaarat ilmakhiidi sida shayga la tolay u wareegsan yaho kale waa shay lama tolin laakiin waxaa loo sameeyey sidii dharka la tolay loo wareejin jiroo kale binasjin samayntii marka hore la samaynayaa gacantii loo sameeyo shaatigaan oo dhan qaabkaasaaba loo sameeyey marka hore la samaynayo wax la tolayba male nasji watalbiidin isku dhadhejin marada la isku dhadhejiyey wanaxwi daalika iyo wixii la mida oo qaab kastaba ha noqotee maradu hadday qaab jirka u samaysan tahay si kastaba ha loo sameeyo marka ma qaadanahayo midaas toliinka keligiis shardi ma aan buu ku leeyahay haddii marada samaynta hore oo marka hore la samaynahayeyba ee loo sameeyey qaab jirka u samaysan haddii loo sameeyey maradii la toloo kale mid la mid noqonaysa midda talbiidkuna waa sidoo kale talbiidku waa wax la isku dhadhajina maryaha oo loo sameeyo waxyaalo markii labada shay la isku dhajiyo isqabsanahayaan oo kale sidaas oo kale loo sameeyo haddii la isku dhajiyo si jirkii oo kale ay u samaysanto marka mara la taloo kale ay xisaabsanaanaysa waxaa la diidaya wax sida jirka u samaysa ninkan in labadiisii kafanood wato weeyo oo maxsharkii u socda saas oo kale u misaal ahayn ويحرم عليه وحك حرام ستر رأسي مدح سينو أستر بمخيد وغيره وحلا طلي وحلا طلي مقعا مدح مسارن كرت كوفين مسارن كرت ومما يعد وحي لغو حسابية في العادة سيد عادة ساترا وحا وح أسترة وحي وح مدح أسترة لغو حسابية مقشنك كوفي دي من لو أقولين قوئي من لو أقولين وحكال فلا يضره مدبع على الاستدلال إنه هرسدو بالمحمل محمل محمل كان وعو قاديد كي وفوشن يا مركا وحبا لسميري وقرح ذاك علينا هي وحاسو كل حجرا كربو كحجا وحرب ويا هي كاس وحمد حساس ترى يما لو ما يقان ستر رأسي لو ما يقان وحمل عدل عدل قايديز عدل كان هو shayga labada dhinac laga saaro marsalan ratiga ama dameerka wixii labada dhinac laga saaro mid midba cilmiga la yiraahdaa ee juuni wax ku jiraan ayuu madaxa saartay marka madax haduu saartay waxbuu xambaarayaa ninkan madax astur looma yaqaan buu leeyahay wazambiilin zambiishaas waxay la tahay mid ay dambiisha iska yiraahdaan inay tahay soomaalidu oo laga sameeyo cawda iyo wax noocaas oo kale laga sameeyo wanaxwi daalik waxaas hadduu madaxa saarto xamaal uga wado وليس له مرها أن يزر إن أجلسيه رداءه جئس جاء أنت أجلسيه سمعيه أجلسيه أسكال جليه مركب جاء كوجت فني ونقضه لا ما أقول ولا أن يعقده إنه يسكحره عفك يسكوه جنت جاء ونقضه عفك جاء يسحيسته مركب مرا كوجت فنبونه ولا أن يخله بخلال فندع لي وحنا عاصو كلا إنه سرسرو جليه لا بدي مرا يسلك جليه لا بدي درف عدو فندع كانوا كلا يسكو أما قرح يسلك جليه سجنا لا ما أقول مرة طلعنا كلا ينقنيس ولا أن يربط خيطا إنه دون كحره في طرفه ثم يربطه بالطرف الآخر ضرفت كلا كحر ودون مدانا ضرف وحرا مدانا ضرف وحرا ومركا دون تاسي مرة يسكو هيسو مركا واحد ساء وقت في بالي دونه وله عقد الإزاري معوستي إنه سكول الله أبو لي هاي عقد كان وحوي معوستة مركا ساعة الله قشة بقفك أجيوك ميسي واحد ميل إلا قليو قنتي وميل إلا قليو سكول الله أبو لعبو ساسي أبو عندها كم عارف ميسي كاس ميلو كم مرمالي wax hadda isku tolano is haystana maaha marka saatan markuu go u rabto midna intuu ka xiranayo midna intuu ka rogaan kaas waa u furan yahay caqdi washaddu khaydin calayhi inuu dun iyo ama wax ku xiro oo korka u celiya macawista saysan uga fakar kaasna waa waa leeyahay meeshaas marka wuxuu u furahayaa wax oo xaajigu marna si uga maarmaba aan la arag cusuurtan mutaakhira si uga maarmaba aan la heli karin kiishada dhexda uu ku xiranahayo nafaqadii iyo jawaaz safar iyo ama badaaqa ay wax ugu jiraan hadduu yidhaha boorso yaroo gacanta uu ku wataan ku qaadanaya marbaa boorsada meel aan dhaweyn ku dhacaysa inta la cariiri markaasna ninuu yahayna lama yaqaan isagana wuxuu ku jiraa cariiri laakiin midkaan dhexda ugu xiran wax badan buu celina wax badan buu celina wathani yaxrumu waxaa ka xaaraama shan waxyaalood baa mamnuuc ka ah buu ku yidhi midka ugu horreeya labsul makhiid buu ku yidhi يحرم وحا حرام بعد الإحرام الطيب أذب في الثوب مرضي يول بدني يول فراش حسنوا كم من marka ninkii oo nabiga sallallahu alayhi wasallam u yimid oo yiri ee jubadana waa qabaa ee diibkana waa iga karahaya marka ee umrana waa rabo yiri jubada iskis inzi ankal jubba jubadaas de waxa ku soo dhan ku gadsan bay ahayd marka waxay gelaysaa maqiidkii bay gelaysaa marka fi thawbi wal badani wal firaash diibkaas waa inuu iska jiraa diibka xaajiga marmar wuxuu ugu soo dhuumanahayaa duu maqaayad galo waxaa la siinayaa waxa la yidhaahdaa manaadiil istiraasho afka uu iska maraya istiraashooyinka qaarna waxa way mutayib qaarna waa kayru mutayib marka inuu fiiriyo inay udug leedahay oo haddii udug leedahay iska dhigo midaan udug lahayn qaato isagaa laga raba dib ku baraago dii kale waa iska marsan doonaan isagoo dhan waa soo carfa mar hadduu ixraam galo looma ogola fi diibi walbadani walfiraashi kalmiski walkaafuuri walzacfaraani washami lwardi wardigaas inuu ursado isagana ee looma ogola walbanafsaji walniilufar waxyaalahaasoo dhan wax geedo urugyaalow wakullu mashmuumin watiibin wax kastoo la ursaday wax kastoo udug ويحرم رش ماء الورد ما رش ماء الورد وماء الزهر وردغا iyo ubaxa oo udgahaya in biyahooda lagu rusheeyo ee dhulka uu ku rusheysto wakada duhnul mutayyib ee ud suba dufanka oo udug leh يحرم شمه inuu uriya xaraam oo dahnu jamiici badani jirkiisoo dhan inuu ku ku subko bihi udugaas ee bihi tib ee maxaa duhnigaas كدهن الورد والبنفسج وما أشبه ذلك مركا وحيالها عاسو أدوك له لو ما أقول إنه مرصد الضيب كيلو دي دي نقونا وإن كان مط... غير مطيبا مدان أدوك لهين هدوية كزيت وسليد زيتونك وأولي أوليب هذا تتكوير هذان والشيرج شيرج كاسنا وحوي وامدك مع لقى الشيدو مع سرد لقى الشيدو سليدة مع سرد ونحوه وحي لمده حرام وحا حرام أن يدهن به إنه كسبكو لحيته ورأسه ومركز مدحي وصبك هيا إيو وحا لقى ربا إنه أشعف اسكن نقضب بس أسنا هذا لقى إلا أن يكون أسلع إنه وسلح لي يعني ما أنه مدحي سودا بدار أي قادة ومركز تمام مالي مركز تمام لقرحية يميش ميالا ولا يحرم شمه إنه أرسلا كحرام ماها ودهن جميع بدنه جركي سكلا إنه كسبكو waa wixii iska subaga ahayo aan dufanka ahayo aan lahayn aan lahayn udug ويحرم عليه وحك حرام أكل طعام أنت إنه عنو فيه طيب وكجر ظاهر ومغضه طعمه ددن كيس ديب كيو ددن كيس مغضه أو لونه أو ريحه كرائحة ماء الورد ولون الزعفران يو طعمه طعم الزعفران يو طعم العنبري في الجوارش وحياله للشيدي waxyaalaha la shiido ayaa cambar la geliyey iyo wanaxwi waxa lamida marka cambarkaas wuxuu ka mid ahaa waxyaalaha udga ayuu ka mid ah udugiisu haddii markaan hadda caadi uu iska yahay udug oo loo bega mabale laakiin markii dab iyo la saaro markaasaa udugiisu soo bixi doonaa marka waxyaalahaasoo dhan haddii urkooda iyo dhadhankooda meesha ka muuqdo diibna asal ay ku yihiin diibkii inuu isticmaalo loo diiday marka cunto lagu dariyaa iyo waxyaalo kaloo la shiido lagu dariyaa iyo waxay tahayba ma isticmaali meeshaas marka waxaa usoo baxaya waxyaalihii uduguusa ku jirin saabuunta aan udugba lahayn inuu iskaga qubaysto looma diidan laakiin midda mutayibka waa inuu ka leexdo wayaxrumu dawaau lcaraqi waalkuxlu almutayabayni waxaa xaaraama daawada dhididka daawada dhididka hadii baa la marsado oo wax 24 saac shir yeelan maayo qofku markii uu marsado haday laakiin udug soo kacayo leedahay waa ka mamnuuc haday saayuu sidii udug lahayn laakiin shirka goynaysana looma diidan wal kuhlu inna kuushi al mutayyibayn la udgiyay hadii ay labadoodaasi daawada dhididka iyo midda inna kuushi labadooda haday udug leeyihiin waa ka mamnuuc marka wixii udug soo galo dhan banaankaas uu iska dhigaa والثالث يحرم وحا حرام حلق شعره تميس إنه حير ونطفه إنه تفه ولو بعد شعرة تنتين قار كيد بها نقطه تقصيرا من رأس ملحي سو كقابين هاي أو إبده كالكشيس تقصيرا قابين حتى تين قار كيسو قابين فور بينو قاب من رأس ملحي سينو كحير أو إبده كالكشيس أو عانته aanadiisi ow shaaribi wasaa'iri jasadi jirkiisa intiisu ark tima iskama jari karee maanta ugu horeysaa wixii uu rabo inuu iska sameeyo ay u bannaan marka hore shaaribkii ha iska gaabiyo wixii eh, timihii ha iska ha- wixii eh, iska goyn lahaa iska tifi lahaa iska tifoosaa intuusan ixraamka gelin laakiin markuu ixraamka galo waxaas oo dhan mamnuuc bay ka noqonaa wataqliimu adfaarihi cidihiisa inuu jiro walow bacda dufrin cidi qaarkeedba ha ah marka intaas oo dhan looma ogola haddii daruura u timaado timaha inuu xiiro ayada markeeday imaanaysa fa idaa tadayaba hadduu urugsado ow labisa uu gashado dharkii oo gadfanaa ow xalaqa uu xiiro alaaa shacaraatin saddex tin ama iska gooyoo tifo ow qallama uu gooyo alaaata adfaarin saddex cidiyood ow baashara uu taabto naad fii maa duuna alja- fa- eh, farji farji wixii ka sokay bishahwatin uu ku taabto ow dahana madaxiisa eh, jirkiisa uu sufkado lazimahu shaato madaxiisa uu sufkado ee wixii dufanka haya wax noocaas mise duhnigan aan aan uduga lahayn madaxa iyo garka kaliyu sheeg madaxii iyo garkii hadduu sufkado lazimahu shaatum buu neef ariha laga rabo وهو مخير وحال خيار قلي بين ذبحها إنه جورعه وبين أن يطعم إنه قوديو ثلاثة عاصع سدح سوس لكل مسكين نصف ساع بأسقنا وبين ثلاثة أيام صوم ثلاثة أيام سدح برينو صوم سدح راس وحيالوت بخيار الليل انتو داسن وحي وقع معنا عيار حوقات ما هو اسكت جري أما